أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismi illaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa duhur arbaca ah taariikhda hijiriyadana waxa ay ku beegan tahay shan iyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijri qodobada wararka andalus duurnimadan kuwada ugu doorkoran waxaa ka mid ah askar ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ayaa lagu dilay howlgallo maanta ka kala dhacay degmooyinka dharkeenley iyo janaale ee koonfurta soomaaliya guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmado kala duwan gaarsiiyey dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada u dhexeeya degmooyinka jilib iyo bu'aale ee wilaayada jubbooyinka in ka badan konton ruux oo itoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya wilaayada islaamigaha ee banaadir ayaa go'aan adag ka soo saartay kaamirooyinka ay ganacsatada muqdisho ku xidhan goobaha ganacsiga ee ku yaalla degmooyinka gobolka banaadir weeraro qorshaysan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta ayaa ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose kataayib al ikhbaariye ayaa baayisay filim lagu soo bandhigay gurmad loo sameeyey dadka ku dhaqan tuulooyinka hoostaga magaalada jilib ee uu saameeyey fatahadda webiga juba wilaayada islaamigaha ee baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiina oo ka soo goostay safka murtadiinta mu'adiniinta masaajidda magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamigaha ee bakool ayaa ka faa'iidaystay dowla diiniyaha uu soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaasi askarta dowladda siliibiyad ah ee kenya ayaa dilwadareed u geystay dad beeraley kenyaati ah iyadoona xiisad arrinkaas ka dhalatay ay ka taagan tahay gudaha dalka kenya intaasi waxay ahaayeen dhegaystayaal warka doornimo idaacadda islaamiga andalus doornimadan kuwada ugu doorkaroonaa ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran askar ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ayaa lagu dilay howlgallo maanta ka kala dhacay degmooyinka dharkeenley iyo janaale ee koonfurta soomaaliya warkaasi war kaloo ku aadan weeraro qorshaysan oo lala beegsaday kufaarta iyo murtadiinta oo ka kala dhacay wilaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen cabdilqani maxamed ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala gudaha magaalada muqdisho waxay maanta howlgal qorshaysan ka fuliyeen xaafadda xoosh ee degmada dharkeenley ee magaalada muqdisho waxayna ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada murtadka lagu dilay xaafadda xoosh ayaa lagu magacaabi jiray maxamed aadan waxa uu askarigan ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada ah ee sida dirqiga ah kaga soo badbaaday weerarkii barakeysnaa ee lagu xasuuqay maleeshiyaadka murtadiinta ee ka dhacay deegaanka caws weynah ee wilaayada galgaduud ee bartamaha dalka soomaaliya sidoo kale howlgal ikhtiyaal ah waxay ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho waxayna halkaas ku dileen askari ka tirsanaa maleeshiyaadka murtadiinta gaar ahaan kuwa lacagaha baad ah sida xoog ah kaga qaada dadka iyo gaadiidka ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkan fuliyey ayaa horey usii qaatay oo qanimaystay qori eke afartan iyo toddoba ah oo uu ku hubeysnaa askariga murtadka ah ee ay ku dileen deegaanka weydow ee duleedka magaalada muqdisho dhanka wilaayada shabeellada hoose waxay ciidamada mujaahidiintu maanta weerar qorshaysan ka fuliyeen duleedka degmada janaale waxayna howlgalkaas ku dileen hal askari oo murtad ah kaasi oo sidoo kale mujaahidiintu ay ka qanimaysteen qori iyo boosh uu ku hubeysnaa sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaallo culus oo safmareen ah ku qaadeen xeryaha askartaha kufaarta afrikaanta ah ee degmada qoryooley iyo deegaanada laanta buuro iyo buufow kuwaasi oo ka mid ah deegaanada cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dagaalada xalay ka dhacay saddexdaas goobood ayaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aad ah looga maqlay dhul ka fog deegaanadaas sidoo kale ciidamada mujaahidiintu waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen degmada awdheeg leh ee shabeellada hoose waxaana qaraxaas ku dhaawacmay shan askari oo murtadiin ah askarta kufaarta afrikaanta iyo maleeshiyaadka murtadiinta ee duulaanka ku jooga qeybo ka mid a wilaayaadka islaamiga ah ayaa si joogtaha ula kulma weeraro qorshaysan oo kaga yimaada dhanka mujaahidiinta mahadsaned cabdulqani guddiga gurmadka fatahaadaha ee mujaahidiinta ayaa gurmado kala duwan gaarsiiyey dadka ay fatahaaduhu saameeyeen ee ku dhaqan deegaanada u dhexeeya degmooyinka jilib iyo bu'aale ee wilaayada jubbooyinka walaalkeen cismaan axmed dhuubow ayaa warbixinta warkani eegaya iyadoo qeybkaha gurmadka loo fidinayo dadka ay saameeyeen fatahaadaha ayaannu ka dhaqaaqnay magaalada jilib halkii ugu horreysay aannu doonida ka raacnay waxay ahayd buurta garoonka macalin aadan ee magaalada jilib safarka waa doonida dusheeda mar kasta waxaad filin kartaa waxyeello aad kala kulantay biyaha lagu safrayo haddana marka aad dareemayso inaad ku jirto safar wax loogu qabanayo ummadda ma lahan wax culaysyo ah nabadoon madiyow waaye meesha aan joogno shalay waxay ahayd beeray ahayd waa qarkii garoonka oo la yaqaana macalin ciirow meeshan waxaa isku bedeshay deked ayaa isku bedeshay mataqaanaa waxaa ka baxayaan doonayaasha dadna way keenaysaa waxna way raashina way qaadaysaa maanta waxaa meesha ku xiran hadda koowa laba saddex afar shan labana way baxday dad mataqaana waxba raashin bay qaaday oo degdeg ah bay qaaday raashinkii ugu fudud bay qaaday timir iyo daawo wixii ugu fudud bay qaaday marka laga yimaado gurmadka ay bixinayaan mujaahidiinta ee ku aadan wax uqabashada bulshada waxaa jira rag iyagana kaalin weyn ku leh shaqada socota waana darawallada amaba naaquudayaasha doomaha qaarkood oo aan la sheekaystay xilli aan ku guda jirnay safarka webiga ayuu aadan oo ka mid ah raggaasi iiga sheekeeyey arrimo fara badan labiy toban saddex iyo toban saacadood afar iyo toban saacadood saasaa dhexdiisna ugu shaqaynaa webiga dhexdiisa meeqa isbuuc aad saddex usbuux haweenii maalinaan shaqaynaa habeenkii marmar shaqada waxaan ku soo degaa afar saac shan saac manaana manaana meeqay noo jirtaa lixdan kilomitir markii webiga taayeen macnaa laba boqol kilomitir waaye daadguryaan waaye dadkaan soo daabulaa amarjansiyaan ku shaqeeyaa samata bixin waaye dadka meel alaal meeshay ku jiraan ugu taga dadkaasaan soo qaadaa marmar raashinka marmaraan qaada raashinka laakiin badii shaqada dadka inaan soo daabulo meelaha fogfog aan geeyo waaye siddeetan iyo koow tuulaan ka shaqeeyaan tuulooyinka ugu yar macnaa saddex boqol qoys laba boqol qoys waaye kuwa ugu yaryar kuwa kale toddoba boqol sidii mareere iyo kalaanji iyo cusmaan moot iyo haraab iyo kun toddoba boqol saas waaye
aadan waxa uu xusay in maalin iyo habeen ay si isku mid a u shaqeeyaan isagoo marna dadka soo daadguraynaya marna raashinka iyo agabyada kale u raraya waxaa sidoo kale safarada gurmadka qayb ka ah nabadoonnada xasan tamaanow oo mid ka mid a safaradaasi aan ku kulannay doonida dusheeda ayuu u warramay warbaahinta islaamiga ah ee landalus
waxay ilaahay madama asfari way sameeyeen way sameeyeen lamraa bay sameeyeen ilaa hadda daalkoo badan tuulina hore waxaana socda cusbooli hortaan waay beledalkarin hortaan waay waxa hortaan ee meesha kumbareera mansuur iyo yaaqla hortaan ay jiraan markaydadkoo la daadguray alxamdulilah waa la daadguray xilliga la safrayo mararka qaar waxaa da'aya roobabka sida dhacday marar badan oo lagu guda jiray safaradaasi
weli doonta ayaan saarannahay hadda waxaa da'aya roob oo annagoo ku dhex soconnaa biyaha fatahaadaha safarkii ayaan weli ku guda jirnaa saacado badan ayaan soo safraynaa safarkeenna maanta waa u dheeryahay waxaan ku soconnaa deegaanada u dhexeeya degmooyinka jilib iyo bu'aale dadaalka mujaahidiinta ee ku aadan arrimaha fatahaadaha ayaa maraya meelo aad u wanaagsan waxaana socota qaybinta lacago raashiin iyo agabyo kale oo si isku mid ah u gaaraya deegaanada la dejiyey dadka laga soo daadgureeyey biyaha dushooda mahadsanid cismaan in ka badan konton ruux oo etoobiyaan ah ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday shil gaari oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya warbixinta warkan waxaa faahfaahinaya walaalkeen eliyaas cabdulaahi ugu yaraan labaatan ruux ayaa ku dhimatay halka soddon iyo laba kalena ay ku dhaawacmeen shil gaari oo ka dhacay gudaha waddanka itoobiya shilkan ayaana si gaar ah kaga dhacay magaalada boorana oo ka tirsan gobolka oromiya siddeed iyo toban ka mid ah dadka dhaawacmay xaaladdoodu waa gabaabsi halka afar iyo toban kalena ay soo gaareen dhaawacyo halis ah waana sida ay sheegtay majalladda maxalliga ah ee adis standar shilkan ayaa yimid kadib markii bas nooca dadweynaha qaada ah oo ka soo ambabaxay magaalada milaano kuna sii jeeday suuqa ku yaalla tuulada wayaa oo uu ka baxay waddada sidaasina uu ku jiray dadyow fara badan waana sida uu sheegay xafiiska isgaarsiinta ee deegaankaasi shilalka noocan ah oo loo yaqaano traffic accidentes ayaa ah kuwo ku badan gudaha waddanka etoobiya waxayna sannaddii laba kun kow iyo labaatan tirada dadka ku dhintay shilalkan ay gaareen ilaa afar kun boqol kow iyo lixdan ruux waana sida aan ka soo xigannay shabakadda ethoobiyan monitorin
wilaayada islaamiga ah ee banaadir ayaa go'aan adag ka soo saartay kaamirooyinka ee ganacsatada muqdisho ku xidhan goobaha ganacsiga ee ku yaala degmooyinka gobolka banaadir walaalkeen nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya allaha xifdiyey sheekh muuse cabdi caraale oo ah waaliga wilaayada islaamiga banaadir ayaa digniin ka soo saaray kaamirooyinka kooxda riddada soomaaliya ay ku amartay in lagu xirto goobaha ganacsi ee magaalada muqdisho waaliga oo shir jaraa'id qabtay ayaa ku sheegay in hay-adaha kufaarta ee xerada xalana ku sugan ay yihiin kuwo mas-uul ka ah amarka ka soo baxay kooxda riddada ee ah in kaamirooyin lagu xirto goobaha ganacsiga sheekh muuse cabdi caraale waxa uu sheegay inay si adag ula xisaabtami doonaan ciddii kaamirooyin ku xirta goobaha ganacsi iyo waddooyinka magaalada muqdisho waaliga wilaayada islaamiga banaadir oo umuurahaasi ka hadlayey waxa uu yidhi waxaa hadda la soo rogay in magaalada ganacsigeedii albaabadeedii furaayo oo dhan lagu xiro kamiro arrintaas markaan dabagal ku samaynay oo raad raacnay waxaa noo soo baxday inay tahay arrin laga soo abaabulay xalane oon xataa qolada riddadu ayagu inay fuliyaan moogi maahaneen wax kale oo tala ayna ku lahayn weliba shirkad gaara oo xiriir ayaga la leh ayaa qandaraaskan maarata la siiyey inay kaamirada ay keento halkii kaamiro shan boqol oo dollar ay joogtaa oo dadkii shacabka masaakiinta ah mid wax weyn haystay mid wax yar haystaba intaba lagu qasbaa arrintaas waa arrin aan rabnay inaan ka digno aan leenahay waa arrin dhanka ah yacni ummadda soomaaliyeed maslaxadeeda iyo ganacsigeeda iyo islaamnimadeeda waana arrin laga soo maarata yani minguuriyey xalano laga keenay kooxdan riddadana fuliyaal ay ka yihiin oo layidhi fuliya marka arrintaas waxaan leenahay ha laga waantoobo xarakada shabaabulmujaahidiin go-aanka ay soo saartay waxa waaye in laga waantoobo inaan la aqbalin waa mamnuuc ninkii lagu arko oy u xiran tahay wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda isagaa qaadahay cid allaalay ciddii ka dhaga adeegtana tallaabti ku habboon ayaa xarakadu ka qaadaysa war maarata yani dabool dabool la saaraya ma aha war cad oo digniina oo aan bixinayno waayo qof walbaa inay dhegaysato y maqasho ayaa laga rabaa warkaas waxaan rabaa inuu caddaado shacabka muqdisho ayaa durba diidme ka muujiyey amarka ka soo baxay kooxda riddada ee ah in kaamirooyin lagu xidho goobaha ganacsi ee ka soo horjeeda waddooyinka magaalada waxaana shalay la arkayey goobo ganacsi oo xidhan kuwaasoo si adag uga biyadiiday amarkaasi dhowr jeer ayaa awaamiru ay soo saartay kooxda riddada soomaaliya sida tan uga hor kuftay bulshada horteeda kadib markii dadku ay si adag uga diideen awaamiirtaasi qaar ka mid a dadka ku ganacsada dhismayaasha ka soo horjeeda waddooyinka ee magaalada muqdisho oo warbaahinta la hadlay waxay sheegeen inaanay awoodin in kaamiro shan boqol oo dollar joogta inay ku xirtaan goobahooda ganacsi iyadoo sidoo kale aanay ogeyn maslaxada ugu jirta inay kaamirooyin xirtaan mahadsanid abushayba kataayib al ikhbaariye ayaa baahisay filim lagu soo bandhigay gurmad loo sameeyey dadka ku dhaqan tuulooyinka hoostaga magaalada jilib ee uu saameeyey fatahadda webiga juba walaalkeen xaaris cabdulqaadir ayaa warbixinta warkan eegaya
waa muuqaal cusub oo kataayib al ikhbaariye kusoo gudbinayso habka u socdo gurmadka uu guddiga maaraynta fatahadaha xarakada mujaahidiinta al-shabaab u sameynayo qoysaska ay biyuhu soo barakiciyeen ee ku sugan tuulooyinka hoos yimaada degmada jilib ee wilaayada jubbooyinka ugu horeyn waxaa filimka lagu arkayaa doomaha ay mujaahidiintu kusoo dadguraynayaan dadka ay fatahaduhu saameeyeen kuwaasoo ku safraya biyaha webiga iyo sidoo kale kuwa ku fatahay hareerihiisa
waxaan kalan u safraynaa haddaan u soconnaa meesha la yidhaahdo mareerey oo iyadoona naloo sheegay dad muslimiina in hadda ay biyuhu ay gaareen ay ku hareeraysan yihiin ayagaan rabnaa insha allaahu inaan gurmad ku gaarinno
intaas kadib waxaa la arkayaa guddiga oo ku howlan samata bixinta dadaadu fara badan oo ay fatahaduu hareereeyeen guryahooda kuwaasoo si weyn u soo dhaweeyey waxqabadka loo fidinayo sheekh xasan yacquub cali oo ka mid ah mas-uuliyiinta guddiga maaraynta fatahadaha ayaa kasoo muuqanaya filimkan isagoo dadka kala hadlaya goob gaar ah oo isugu soo urureen sababo ku aadan halista fatahadaha buurkan yaraa lagu soo haray meesha waa laydin rarayaa doomihii baa diyaara guddigii baa diyaara wilaayadii baa diyaara waxaa loo yimid halkan yarta ee cidhiiriga ah in la idinka raro oo meel kasta ay biyihii ay hareereeyeen in la idinka raraa loo yimid meesha asaarantii sooma jeeddaan meel yar soomaa idinkoo dhan inta asaarinta inta aan saarannaha iskula joognaa oo aan aan aan labaatan mitir dhammayn dadkan taalleegna ay ku nool yihiin meesha marka waa la idinka rarayaa bismillahi raxmaan araxiim waxaa bilowday daabulkii dadkii ku go'odonsanaa tuulada marirey oo ka tirsan tuulooyinka ay dadka muslimiinta shacabka ay ku go'donsanaayeen ayadaan hadda bilownay rarkii ugu horreeyey baa hadda la wadaa
sidoo kale waxay kitaab al-akhbaariya kusoo gudbinaysaa isdaarkan muuqaalo ku saabsan sida ay ku socoto qaybinta raashinka la siinayo dadka masaakiinta ah ee uu guddigu kasoo dadguraynayo deegaanada ay fatahaaduhu saameeyeen khaliif sooyaan baa la yidhaahdaa hargeysyarey raashin baan hala siiyey bariis baan hala siiyey sokor baan hala siiyey saliid baan hala siiyey bacaan hala siiyey daawaa wax walba waan hala siiyey xarakada xarakada alla hadaayo aad baan u faraxsannahay aad baan u faraxsannahay
annagoo ee magaagay ibraahim beer adigu deegaankay mareerey maanta maana may la qaadadoe raashin oo aad far badan annaga tuulidan ka dhalin mareerey waay hargeysa raashin ka qaadoyne alxamdulilah wilaaya guul alla siiyo wilaayada guul alla siiyo meelna may la qaadoy raashinga la qaadoy gurmudkan ilaahay jiseeyo ilaahay wilaaya kor alla ka dhigo ilaahay alla jiseeyo gurmudkan alxamdulilah deegaankaygana waa hargeysayarey mareerey hargeyso bulsheeqay makayuuni bulishiidaad gandooble maaragtay inta berdaala lixdaas tuulo ayaa maanta inta isugu imaatay waxaana la siin hayaa gargaar walaayada keentay sidoo kale wuxuu guddigu marka laga soo tago soo dadguraynta dadka ay saameeyeen fatahaadaha iyo raashin qaybinta u barbar socdaa in daawo qaybin uu samaynayo dadka masaakiinta ah maadaama xaaladda ay ku jiraan ay ka dhalanayaan cudurro kala duwan waxaa layga helay malaariyo laba cirbadaa laygu dhuftay afarna waa lii soo siiyey waxaa leedhahay malaariyaa lagaa helay intaa waxa ii dheer waxaa lii siiyey raashiin oo ah bariis iyo sokor iyo saliid iyo shandarwa iyo bac
wilaayada islaamiga ah ee baay ayaa soo bandhigtay askar taa'ibiinaha oo ka soo baxay safka murtadiinta walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuu xasaan ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya cali bashiir isaaq iyo ibraahim cabdulaahi ibraahim waxay ka mid ahaayeen maleeshiyaadka ridada ee ku sugan degmada buurxakabe ee ka amar qaata maamulka ridada ee isku magacaabay koonfur galbeed kadib markii ay ogaadeen inay ku dhaceen fal gaalnimo ah ayay go'aansadeen inay isku soo dhiibaan wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan maamulka islaamiga deegaanka bisiqcadde halkaasoo towxiidka loogu qabtay kadibna waxaa loo soo gudbiyey degmada buula fullaay ee xarunta wilaayada islaamiga ee baay oo ugu dambeyntii lagu soo bandhigay askartan taa'ibiinta ah ayaa waraysi ay siiyeen idaacadda islaamiga andalus waxay kaga warbixiyeen qaabkii ay ugu biireen maleeshiyaadka ridada iyo siday ugu suura gashay inay kaga soo baxaan safka ridada cali bashiir isaaq ibraahim waxaan ku yimid buura kabo ciddaan shaqaynaya waxaa waa askara aheed askar kabacdi gaalo ah marka kow aan galaayay waxaan ku gali anoo isku socdo meel xerijaad aan jaad lagu gado anoo maraa leedha qoran iyo booshan qaado mid adeer iyo mees joog inuu adeero wahay mashquuluna joog aan lee qoryo booshka leysi waa gali galyo fikir iyo macnaa maskaxsaan ku baxlay leen tashkiilsanay anoo bool garaamsana lee arkay qoryo booshkeena leedheh qoryo boosha laga qaatay markii qoryo boosh laga qaato dhan waxaan joogay xaafad oo staff staffnaan ku joogay staff waxaan ka haysta xaafadsi qoryo u yaallay laba qoryo isdabajeexay oo hal saban u yaallay halaasaan waardaynayna dhalinyaro badan ahayn ibraahim cabdullaahi ibraahim waxaan ka amaaday dowladda marka waa isfahmi waynay mataqaanaaday haddana waxaa gashay kaali muslimiinta wadankeeda u noqo waalidiintii meeshooda tig marka hore niyow nimaa macnaha maskaxda naga qaldiyo qoryaa lasinsiinaa mataqaanaa mashaaric lasinsiinaa baadiyahan iskaga soo baxa ciidankan iska soo dhexgalneh qoryaas meesha nagu sii suuq dhexisa qoryaas nagu sii marka adiga haddana dhexaadna macnaha waxaas naga dareema in dhankaan soo rabno bax rabno waana shuufi anigo adanka waan boqol garaamsantihiin macnaha dhalinyarada lama soconaysiin soo xadankiino dheh waa caadi waan anakan macnaha rag dantiis kale wata ahayn waas dagaalnin qoryaa naga qaati cali iyo ibraahim ayaa si wada jira baaq toobadkeena ugu diray maleeshiyaadka ridada koonfur galbeed oo safkooda ay ka soo baxeen iyagoona ugu baaqay inay allah u toobadkeenaan waxaan baaqi farriin u diri lahay ee meeshaas mooro ma noqonaysa meeshaas mooro noqon maysa salaada hala tugininba macaha shaqiisa ha qabsado ilaahay qafuurxinka ina meeshaa ku tugo inay iskaga soo baxaanoo gaalaba mar macnaa soohon iyo macnaa ood aan loo ahaanin oo nin kastaba ilaahay qafuurxinka astow oo macnaa dabadhelafnimo iyo macnaa ninka weyn ajirin ilaahay qafuurraxeenka dhamays ku tago darma muslimku isku darmo gaalada dhowo ninkii kalena ilaa margisan gelis erg iska daaj beeris iska fasho maskiin ilaahay tago asaad xolis daajisana waxaan farriin u diri lahaa inay meesha iskaga soo tegaan muslimiinta soo dhexgalaan oo mataqaana adiga wadankooda iyo dalkooda iyo dadkooda ay soo dhexgalaan askartan taa'ibiinta ah ee lagu soo bandhigay wilaayada islaamiga ee baay gaar ahaan degmada buula fullay ayaa ku soo aadaya xilli maalmahan kataa'ib al akhbaariya ay baahinaysay askar taa'ibiin ah oo ka soo baxay maamulka ridada isku magacaabay jubbaland kuwaas oo lagu soo bandhigayay degmada jilib ee xarunta wilaayada islaamiga ee jubbooyinka mahadsanid abuu xasaan mu'aadiniinta masaajidda magaalada buurdhuxunle ee wilaayada islaamiga ah ee bokool ayaa ka faa'iidaystay dowra diiniyaha oo ugu soo gebagabeeyey maktabka dacwada ee wilaayadaasi walaalkan cabdulqaadir rabbaani ayaa warbixinta warkani eegaya الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن
dowladan oo socotay muddo toddobaad ah oo loo qabtay mu'adiniinta imaamyada iyo khudubada masaajidda magaalada buurdhuxle ayaa ka faa'iidaystay dad gaaraya tobaneeya ruux kuwaas oo ka kala yimid ilaa iyo kow iyo toban masjid oo ku yaala magaalada buurdhuxle degmada waajid ee wilaayada islaamiga ee bakool ducaadan ka faa'iidaystay dowladda ayaa sheegay in ay casharo muhiim ah ku qaateen muddadii ay dowladu u socotay iyagoo sheegay in ay dadka muslimiinta gaarsiin doonaan duruustii ay ka faa'iidaysteen muddadii halkaas ay ku sugnaayeen anoo magaaga ilaaho xusno maadaliow magaalada buurhulon roog yamaygeeka ku qayb galay waanu kumahayay arday dooro an socoti muddo todoba maalmood ahan socotay geekana an gabagabawahayta siyadata doorada kitaabka mahayay towjihaad likulli ma'adanin walimaam walkhadiib sideedaas farda yalian gobodi doorada wali magaalada hay magaalada tumiko masaajida kayaala wali mu-aadan hay wali khadiif hay wali imaam haya ka kulmi lanjirin meelan kale hata kumoqnahay male kitaabka kitaabaan horle ingali mahayn kitaabeed faa'iido badan aanan ku helayo alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin ma insha allah kolley xafladda maanta jarta sida qoreybina lahan sheegay muddadii hadda toddobaad xafladdaas macnaha oo dowladaas ha socdi gebagabadiiyo maanta un roogna qosiyada dowladaas may ka saabsanaaytay towjiihaad oo an sugnaadeen mu-adinka iyo imaamka iyo khadiibka intaba towjiihaadkaas marka fawaa'id badanaa kula kulugni una dowlada dadka oo langobadya kumad haayaan may insha allah cinwaanooyin niana ku tilmaama faday dowlada oo kumad haayay waxyaabaha laka sheegay imaamnimada iyo axkaamtii ugu dambeyntiina dowladan uu qabtay maktabka dacwada maamulka islaamiga ah magaalada buurdhuxule ayaa kusoo aadaysa xilli aad loogu baahnaa dowraadka noocan oo kale ah mahadsaned cabdulqaadir ugu dambeyntiina askarta dowladda siliibiyad ah ee kenya ayaa dilwadareed u geystay dad beeraley kenyaati ah iyadoona xiisad arrinkaas ka dhalatay ay ka taagan tahay gudaha dalka kenya walaalkeen marwaan maxamed ayaa warbixinta warkani faahfaahinaya xiisad xoogan ayaa ka dhalatay dilwadareed ay ciidamo ka tirsan dowladda kenya u geysteen shan qof oo beeraley kenyaati ahaa dilkan ayaana ka dhacay agaarka deegaanka muwabera kise ka tirsan eldureyta warar kala duwan oo soo baxay ayaa sheegaya in saraakiil ka tirsan k d f ta kenya ay toogteen shan qof oo kenyaan ahaa kuwaasoo dalga galeyda ka gurnayay dhulbeereed ku yaala aagga deegaanka muwabera kisa dadka kenyaanka ah ee la dilay ayaa la sheegay inay da-dooda u dhexaysay sideed iyo toban ilaa shan iyo labaatan jir kuwaasoo xilligii la dilayay ku mashquulsanaa guridda dalagyada sida ay soo sheegeen dad goobjoogayaal ahaa xildhibaan ka tirsan ismaamulka ayaa sheegay in dadkaasi ay si ulakaca u dileen ciidanka k d f ta kenya waxayna soo jeedisay in dowladda kenya looga baahan yahay inay ilada dadkaasi magdhow ka siiso dadka ay dishay arrintan ayaa xiisada xoogan ka dhex abuurtay dadka deegaanka iyo ciidanka kenya khilaafka ayaana salka ku haya lahaanshiyaha dhulbeereedka sanadkii labada kun kow iyo labaatankii ayay ahayd markii ciidanka kenya ay sidan oo kale laba qof oo beeraley ah ugu dileen isla deegaankan kadib markii ciidanka iyo dadka deegaanka ay isku qabteen lahaanshiyaha dhulbeereed dhan sagaal kun oo higtar mahadsanid marwaan warbixintiisana waxay guni gebagaba u ahayd warkii duurnimo andalus aad ka dhegaysanayseen assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu